gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho docor xasan maxamed xuseen mungabo ayaa xariga ka jaray afar wado oo laami ah kuwaasi oo laga hirgeliyey waaxda oktoobar ee degmada hodan iyadoona dhismaha wadooyinkani ay iska kaashadeen bulshada maamulka degmada iyo dowlada hoose ee xamar duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhismaha wadooyinkani ay kaalin weyn ka qaadanayaan horumarinta caasimada waxauuna sheegay in ay socdaan qorshayaal kaleeto lagu dhisayo wadooyin muhiim ah iyo sidoo kale furista wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho kuwaasi oo aan culays iyo amni ka jirin si loo fududeeyo isku socodka bulshada munaasabadan aan xarigga uga jarnay waa astaan weyn oo tusinayso horumarka iyo waxqabadka ka socdo maamulka gobolka banaadir dowladda hoose ee xamar mashaariicda waaweyn ee horumarineed ee la xiriirta dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha magaalada wadadan waa wado yacni aada iyo aada maaragtay si wanaagsan loo dhisay sidai odayaasha dhaqanka ninka magacooda ku hadlayo uu sheegana weliba waa dhowr wado oo maaragtay yacni ilaa iyo afar wado oo maaragtay yacni iswada kaabaya markaan aada iyo aadaan u faraxsannahay inay waddadan maanta xarigjarkeeda oo halkan uu ku qabsoomay runtii waan u mahad celinayaa ganacsatada ka qeyb qaadatay iyo maamulka degmada hodan arrintaasna waxay mar walba ay astaan iyo markhaati cad u tahay muhiimadda ay leedahay iskaashiga bulshada gobolka banaadir iyo maamulka gobolkaba inay iska kaashadaan horumarinta caasimadda inay iska kaashadaan maamulka gobolka keligiis wax ma qaban karo bulshadana kaligeed wax ma qaban karto marka inaan bulshadeen bulshadeenna iyo annagaba aan iskaashano waxa waayey oo wax kastee magaaladan horumarkeeda kaalin ka qaadanay aan iska kaashano waa arrin waa arrin aada iyo aada u wanaagsan waaye marka waan hambalyeynayaa waana arrin aada iyo aada maaragtay runtii muhiim u ah inay sii socoto insha allahu tacaala maamulka gobolka banaadir arrimaha la xiriira dib u dhiska wadooyinka waa arrimaha waxay kamid tahay hortebinta u leh maamulka gobolka banaadir yacni dib u dhiska wadooyinka kaliya ku masinini waxaa iyadana marka laga hadlayo soo celinta bilicda magaalada dib u dhiska wadooyinka iyo nadaafadda wadooyinka waa isla socdaan gobolka banaadir ayaa horay wadooyin kuwaasi kale uga dhagax digay degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir sidoo kale kuwo kalena xariga ka jaray